halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban iyo herarka efemyada magaalooyinka geeska africa qaarkood
cawaysiin wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa fiidnimo talaadaha bisha mayna waa labayo toban sannadka laba kun iyo shan iyo tobanka idaacadda cawaysnimona waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga oo si wada jira idinku soo gudbinayaan anigoo ah maxamed cabdi iyo ismaaciil xuseen farjar
macnaha ee dadkayga soomaaliyeed nooc kastoo ay yihiin wayay jecel yihiin qabiil laigu cunsuriyey qofkii malaha isqariya dee aniga naag madhibaanaan ahaan dhahaa waa laigu jecel yahay qabiilkayga magacayga anigu fanaanadu iigu qoran yahay soomaaloo dhan baana iigu jecel malaha dadka la cunsuriyeeyey waxa weeyaan u malaynaya dadka isqariya oo qolooyinka kala sheegta taasi waxay ahayd fanaanada soomaaliyeed maryan mursal ciise oo ka qayb ah barnaamij ku saabsan dhallinyarada iyo haybsooca qodobada kale barnaamijka caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mida warbixinno kala duwan oo ka hadlaya isla dhallinyarada iyo haybsooca iyo weliba qayb aan ugu magac darnay maxaa maskaxdaada ka guuxaya aan ku eegayno dhallinyarada iyo wixii maskaxdooda ku jira marka horese warkii dunida
xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa maanta oo talaado ahayd waxa uu kulan la lahaa madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin isagoo kula kulmaya magaalada sochi waa booqashadii ugu horreysay ee uu mudane kerry ku tago dalka ruushka tan iyo intii uu midmadowgu soo kala dhex galay xidhiirka labada dal islamarkaana ay si weyn ugu kala aragti duwanaadeen arrimaha dalalka ukrain iyo suuriya afhayeenka kremlinka dimitri bescof ayaa xaqiijiyay in madaxweyne putin uu ka qayb gelayo wadahadallada ka dhacaya sochi waxaana uu sheegay wakaaladda wararka ee ruushka interfax in cunaqabataynta caalamiga ee ruushka lagu soo rogay ay xidhiidh la leedahay goonigoostada bariga ukrain ee ruushka taabacsan balse aanay ahayn qorsho uu ruushku leeyahay waxauu intaasi raaciyey haddii arrimaha laga wada hadlayo in lagu soo daro qodobkaasi ruushkuna uu sharaxaad ka bixin doono dhinacyada ku dagaalamaya dalka yemen ayaa maanta dhaqan gelinayay xabad joojin socon doonta muddo shan maalmood ah si gargaarka loogu ogolaado in la gaadhsiiyo dadka rayidka ah ee ku tabaalaysan dalkaasi fallaagada xuutiyiinta ciidamada dowladda isbahaysiga uu sacuudigu hogaaminayo oo dhammaantood ka qayb qaadanayay iska hor imaadyadii iyo khilaafaadkii iyo dagaaladii ka jiray dalkaas ayaa ayaa dhammaantood aqbalay inay u hogaansami doonaan xabad joojintaas laakiin ma jirto cid damaanad qaadaysa in xabad joojintaas sidii ay ahayd u dhaqangeli doonto xabad joojintan ka hor ayaa haweeneyda ugu sarreysa qaramada midoobay dhinaca gargaarka waxay ka codsatay dhinacyada oo dhan inay hirgeliyaan xabad joojinta si dadka yeman loo gaadhsiiyo cunto dawo iyo biyo nadiif ah
ugu yaraan afar iyo labaatan qof ayaa ku dhintay dhulgariir xoog badan oo mar kale ku dhuftay dalka nebaal maantoo talaada ahayd kaas oo gilgilay dalkaasi oo weli la tacaalaya burburkii ka dhashay dhulgariir kale oo wax ka yar laba toddobaad ka hor halkaasi ka dhacay sarkaal u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha nepal ayaa sheegay in dad gaadhaya koon qof ay ku dhaawacmeen dhulgariirka hay-adda muhaajiriinta caalamiga ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano i o m ayaa sheegtay in afar qof ay ku dhinteen magaalada jawtara halkaasoo dhismooyin dhowr ah ay ku burbureen hay-adda la socodka dhulgariirka ee maraykanka ee u s geological survey ayaa sheegtay in halbeegga cabirka dhulgariirku uu ahaa toddoba dhibic saddex kaasoo ubucdiisu ay ahayd meel siddeetan kilomitir bariga ka xigta caasimadda dalkaasi ee katmandu
dowladda indoneesiya ayaa qabatay doon kale oo ay la socdeen muhaajiriin ka yimi dalka barma iyadoo saraakiisha dalalka koonfur bari eshiya ay wadaan halgan ay kula tacaalayaan kumanaan muslimiinta qowmiyadda ruhinga ka soo jeeda oo u muuqata in dadka sida sharci darrada usoo tahriibiya ay uga dhaqaaqayaan badda ciidamada badda ee indonesiya ayaa joojiyey doon maraysay badda xeebta waqooyi iyaga oo dadkii saarnaa doonta u geeya cunto iyo sahay iyo daawo ka hor intii aanay doontaas u fasixin in ay safarkeeda sii wadato sida uu sheegay afhayeen u hadlay ciidanka badda ee indonesiya waxaana uu intaas ku daray in muhaajiriintu aanay isku dayaynin in ay ku degaan indonesiya
aweysin wanaagsan mar kale dhegeystayaal waxaad degeysanaysaan barnaamijkii waa go'aankaaga ee dhallinyarada oo idinkaga imanaya idaacadda v o a ee magaalada washington dhallinyarada beelaha waa xayb sooca ee ku nool magaalada boosaaso ee puntland ayaa kaalin ka ciyaara sidii ay dhaqankaasi u jebin lahaayeen hase yeeshee waxay sheegeen inay jiraan caqabadaad adag oo dadaal dheer u baahan warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa boosaaso ka soo dirtay wariyaha v o eda faaduma yaasiin jaamac waxaan qarsoonayn in taariikhda ay soo mareen dhalinyaro badan oo isku dayey inay jebiyaan gidaarka la hordhigay qaybo ka mid ah bulshada soomaaliyeed hase yeeshee dadaalkaasi ma noqon mid miro badan dhalax iyadoo aysan weli meesha ka bixin inay jiraan dhalinyaro badan oo ku hamiyaya inay dumiyaan xayndaabkaas waxaase ka xoog badan cabsi ay ka qabaan in iyaga la faquuqo oo dhibaato loo geysto iyagoo tusaale u soo qaata hagardaamooyinkii loo geystay dhalinyaro isku dayey inay haybsooca ka hor yimaadaan kuwaasoo kuwa saaxiibo qaraabo iyo inay kala fogaadaan waalidkii dhalay magacayga waxa la yidhaha faarax maxamuud waxaana gudoomiyaha dhalinyarada gobolka bari aad baa mahadsan tahay faadumo haddaan kaalo barnaamijkan haabsooc waxa loo yaqaan dadka laga tira badan yahay waxaan u arkaa inuu yahay totally wax qaldan diintana meel kagama jiro laakiin waxaa jirta in weli jirto haybsooc uu jiro dadkii waxa weye kala sarrayn ay jirto kala sarrayntaasna wax shara ku waraysan maa waxaas wax waa dhaqanka uu keenay haddaanu nahay anagu dhalinyarada waxaan aaminsanahay in haybsoocaas uu naga madax bannaan yahay uunuu dadku ku harsan yahay oo dhaqan ma jiiri ka dhaayo ma awoodaa inaad arrintaas adigu aad ka bilowdo inaad baabi'iso
waa isku dayin haddaan leeyahay inaan baabi'ino laakiin waxaa caqabad weyn haysta dhaqankii oo dadkii aan woona aaminsan tusaale ahaan markaan gabar jeclaado waxaa dhacaysa reerka inay fiqwaan oo la yidhaahdo dhalinyarada caydo oo saaxadda laga saaro oo aan iyay ka mid noqdo marka dhibaato waxaa jirta cabsi aan ka cabsanayo haddaan iyay waxa weye dhex galo in aanan ka mid noqdo mid marka waxa weeye in si wadajira lagu wada shaqeeyo dadkuna waa isku mid sagaal bilood baa lagu wada dhashay ilaahayna waa simay dadka waa kala sariyaan ma dhihin waqti badan la geliyo bulshada la six geliyo intaasan soo kowila waa maadsanta waxaa muuqata in arrinka haybsoocu uu noqday mid sida mareegta ugu wareegsan bulshada waxaana jira dhalinyaro dareensan in haybsoocu uu yahay mid aan meelna salka ku hayn hase ahaatee waxaa ka xoog badan dhaqanka ku xeeran oo ciddii jebisa ay halis u tahay inay si toosa qoyskooda uga dhex baxdo haddaba maxaa dhallinyaradani ay go'aansadeen bal aan wada dhagaysanno qaar ka mid ah dhallinyaradan oo aan kula kulmay magaalada boosaaso magacaygu waa axmed bashiir axmed axmed maad ardaydaa ka mid tahay ardada jaamacadda bariga afrika waa gartay dhallinyaro ahaan anagu waxaan aaminsannahay in ay dadku isku mid yihiin aysan lahayn cid lahayb sooco cid gaar maxaan kuraa loo takooro laakiin waxaan isleeyahay doorkaasi waa waxaa ka qayb qaata ama caawiya ama aaminsanba dadka waaweyn ama wixii dhaqankii hore iyo wixii soo jireenka ama wixii layska dhaxla sheekooyinka iyo waxa wixii la mid ah bal isdhexgalka iyo saa isu dhexgashaan dhallinyaradaas markaad saaxiibo iyo bal sidee baad isugu dhex milantaa xagga suuqa waxaan isleeyahay ama dhallinyarada dhexdeeda way iska caadi way iska caadi waxba male wax maaragtaaye wax taara ka gaaro ku dhegani ma jirto laakiin dee boqogooyi shaqada iyo maaragtay markii laga hadlayo basiishinada noocaasa laga hadlayo waxaa moodaa in qofkii si gaaran uu takooranyo dhinaca guurka oo kale marka maxaad is leedahay haddii hawlahaas aad ku tallaabsatay caqabad baa kaala kulmi lahayd
guurka maya waaba la cayriyaa qofka mar haddii tusaale ahaan gabar iyadoo aad u qurux badan gabdhaha ugu qurux badan hadday qolyahaas noqoto marginaliska noqoto waxaa la leeyahay xataa deegaanka in laga cayriyo marka dambe durarkiisa au dego bay noqonaysa marka dee intaad duur degi lahayd magaaladaada inaad degtido xabad inaad eertaa iska doondoonatid noqonaysa bismillahi raxmaan raxiim anigoo ah magacayga xasan cali cumar quulul xaqa walow kaana muran hadalka xaqa ah sheeka haba dacarta haba ka qaraaraada faadimo dadka qalad bay ka aaminsan guurku kuf baa la yidhahdaa guurka kuf waxaa diintu waa sheegtay kufku waxaa la yidhahdaa dadka haddaad dabaqada hoose ka tirsanta dadka dabaqada hoose waa inaad guursataa dabaqada dhexe haddaad ka tirsanta dabaqada ho- dhexe waa inaad guursataa dabaqada sare macnaha waa hantiiliyaasha dadka macnaha qofka inuu qofka haddaa adigoo aan xamaari ah haddaad gabar reer fiican ka- oo ba- ba- dad hanti haysta haddaad guursatid dhibaataa kaala kulmaysa dadku waxay u qaateen tii ayada ahayd kufkeeda waxay u qaateen reer hebel waa waa nibgaani yaan la guursan reer hebelna qolo hebel bay kasoo jeeda guursan saasaa loo fasiray saas ma macnaheeda waxaa weeye hadhow gabar meel sare ku kortay ha guursan oo mataqaana adana yaan halka karkaar ku wadaaran arrinta waa sidaa marka sida loo fasiray ma anigu saas aamin faadama qofka markuu asiga wax fiican sheego inuu naftiis ka bilaabo aniga waxaan diyaar u ah inaan nafteyda marka hore aan ka bilaabo maxaa yeelay xaq waa in adiga gurigaada ka bilawda tan kale soomaalida waxay tidhaahdaa oo ay ku kaftantaa waxaa la yidhahda markaa waxaad samaynaysa in adiga aad iska bilawda naftaada inkastoo haybsoocu uusan ka fogayn dhinaca dhaqanka haddana aqoon-yahanada qaar ayaa aaminsan in haybsooca lagu soo afjari karo in la hormariyo dhinaca aqoonta bulshada iyo dhaqaalaha magacayga saddexaa waxaa la injineer saliid maxamed fara badan bal arinta haybsoocoo kale dadku waxay ku eedeeyaan dadka waaweyn inay weli aaminsan yihiin dhallinyaradu waxay leeyihiin dadka waaweyn wixii lixdan sano ka weyn in arrintaan ay aada ugu adag yihiin arrinta noocaas horta waxaan ka war horta waxan waa wax dhaqanoo soo jireen waxa soo jireenka ahna laguma suulin karo da- waqti waqti iyo sannado iyo guyaal midna laguma suulin maxaa dowladdii hore oo ka caankahayd xataa way isku dayday inay arrintaa ka gudubto qabyaalada baabiiso haybsooca baabiiso waa u suurageli weeye waxaan waa wax soo jireena oo muddo jiray waxyaabaha diintuna way ka hadashaay wax- wax- waxyaabaha ah wajadna abaana ah waxyaabaha ahi mid aad uma suulaan laakiin waxaa lagaga gudbi karaa in arrinta nolosha iyo dhaqaalaha iyo waxbarashada in la hormariyo baa lagaga gudbi karaa arrimaha noocaas oo waqti la siiyo oo wax loo diyaariyo muuse axmed muuse ayaa v o a u sheegay inuu marar badan isku dayey inuu arrinka haybsooca wax badan ka bedelo hase ahaatee dadka soomaaliyeed ayuu ku tilmaamay inay yihiin kuwa aan waxba laga dhaadhicin karin isagoo si gaara farta ugu fiiqay dhinaca dhaqanka dhaqan sida loogu gudbi karo ummadda caalamka wadamada ay soo mareen iyo historical marka la eego waxay noqonaysaa in la exam gareeyo oo la tixraaco wadamadii inala midka ahaa oo barnaamijkan soo maray maraykanka oo kale way soo martay midab soocaasi Een, laakiin inagu waan ka duwannahay xoogaa wax moodaa in soomaalida wax lagu tiriyaa dadka dhagaha adag oo aan horay wax u gelin Een, marka insha allahu inagoo diin la kaashanayna la kaashanayna een, human rightska iyo caalamka een, princibalada laga soo saaray ayaan la kaashan karnaa oo wax ka bedeli karnaa waa jecesha miya hawsha in wax ka qabsoomaan insha allah waa jecelnahay ummaddu haddeer way horumaraysaa sidii hore ay ahaan jirtay een, burburkii iyo burburka kahorba hadda isbedel weyn baa muuqata.
waa gartay muusow bal ka waran haddaad naftaada ka bilowdo oo wax kastoo kugu yimaada aad maaragtay eh, ka dhaga adeegto ka waran ma taasi dhib weeye ummadeenna waxa weye wax halka ina gaarsiiyey maanta oo dowlad la'aanta ina dhigay waa dhaga adag weeye Ee, barofsoolada caalam barofsoorada caalamka oo in badan wax ka qoray ayaa waxay ku tilmaameen dad dhaga adag oo society aad u adag oo dhagahoodu adag yihiin oo oon wixii loo diro feedback naga keenayn aan practicena u bedelan wax aniga hadda ka hor waa waa u tafaxaytay oo waa qoraalna waa u sameeyey ficil ahaanna wax waa u sameeyey insha allah haddeerna waxaan rabnaa gruub dhallinyara ah oo barnaamijka uu ka qayb qaata oo iyagu isu xilqaama insha allah kana mira dhaliyana noqono baan rajaynaynaa oo kana bilowno annagu naftayada haybsoocu waa arrin aan wanaagsanayn oo qarniyo soo jiray kaasoo jiilba jiil u gudbiyey haddana ma jirto cid si dhab ah u sheegi karta sida uu ku yimid iyo xilliga uu bilowday waana arrin walaac ku ah qaybo badan oo ka mid ah bulshada soomaaliyeed oo arrinkan lagu calaamadiyey faadmo yaasin jaamac v o a boosaaso aad bay faadumo mahadsantahay haatanna dhadhaab haybsoocu waa mid wejiyo badan leh meelaha la isku haybsoocana waxaa ka mid ah shaqada guurka iyo helidda fursadaha nolosha wariyaha v o ee dhadhaab aadan xasan tarax ayaa waraysi la yeeshay yuusuf siraad sikat oo ah nin dhallinyaro ah xaalad adagna ay ka qabsatay dhinaca guurka waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku nool xerada qaxootiga ifo waxaa halkan aan joognaa muddo labaatan iyo afar sano gabar ayaa jecelna dhex maray gabadhi waxaa naga dhexaysay sheeko laba sanaa naga dhexaysay kadib waan doonay reerkooda ayaan aaday maamada hooyadood iyo aabaheed way ii diideen anigoo ay xaqirayaan oo ay leeyihiin maad- maxaa tahay saaxa waxaas iyo waxaas kadib gabadhii aniga waxaan go'aansanay inaan labadeena isla roorno soomaali isla aadno kadib soomaali ayaan isla aadnay waan kasoo laabanay waxaad noo sheegtay inaad gabadhii doontay oo reerkoodii u tagtay reerkii maxay kugu dhaheen bal noo faahfaahi gabadhi waxay dhaheen kaba soo qaad uma qalantid oo kale yani waxaa meeshaas iyo meeshaas oo kale ayaa ka dhalatay waxyaaba oo aan loo joogin oo yani ficil oo aniga taa ficil xun ayay i badeen waxba ay dheheen oo aan la sheegi karin oo waxay dheheen yani reerkaas reerkaas gabadheen oo kale uma qalmo hadda waxaad noo sheegtay in ay ku diideen sababo ay u anaynayaan qabiilka aad kasoo jeeday isleeyihiin eh, waa nin aan u qamin dhanka qabiil lahaanta maas leedahay ha wax kale ma oho waa wax qabiil dabada kule because soomaali haddaan nahay anaga wax kale ma aaminsan gabadhan ayaga waxay rabeen in nin ciddooda oo kale ama wax kale ay ku darsadaan doonista anigaan soo doonaya taaraalka ma ahayn bal hadda adiga tilmaan naga siiya ruux noocee tahay marka sababta isleedahay marka laga soo reebo qabiilkan en, ma tahay eh, nin gabadhan dhaqan kara oo masruufan kara oo lixidiisa lixaad qabo bal adiga tilmaan iska sii noloshaada aniga meel aan la ahay ma laho waxaan ahay nin halkan wax ku bartay oo dugsi igu sare iyo wax walba ka bogay Ma- aniga hadda waan shaqeeyaa shaqada- shaqo ayaan ku jiraa heedaha ayaan u shaqeeyaa heedaha sanfalka ayaan u shaqeeyaa xogoo yar ayaan qaataa gabadha waan meelayn karaa nolol maalmeedkayga nolol maalmeedkeeda dharkeeda iyo wax walba waan kafaaro qaadi karaa wax walba aniga ayna isaaran yihiin maadaama wax walba aniga ay saaran yihiin gabadhii laakiin waa la ii diiday reerkooda ayaa igu xumaadeen aan usoo laabanno sheekadii idin dhex martay adiga iyo gabadhii bilowgii hore sheekadiinii gabadha ma ogeyd in qabiilkaad adiga aad ka dhalatay maya ogeyd wax gabadhay ogeed ma laho ani ayada jeceyl leen dhex maray jecaylna waxa ma ogaado ani ayada sheeko leen wadaagnay wax qabiil iyo waxaasna ma ogaadin ma ogaanin markii dambe oo reerkooda aan imaaday ayay reerkoodii ayaa wax tashuush bilaabeen hadal iyo qabiil iyo waxaas bilaabeen dabcan en, gabadhii markii reerkii laguu diiday way ogaatay in qabiilkaad ka dhalatay eh, inaad tahay eh, qabiil soomaalida ay takooraan bal maxaa dareenteen oo bal maxaa dhacay markaa kadib ani ayada waxaan dareenay in yacni xagga hooyadeed iyo aabaheed yacni aan- ay ka xumaadeen in ani gabadhooda guursado markii dambe ani ayada go-aan ayaan gaarnay oo ah inaan soomaali isla aadno oo halkaas aan ani ayada kusoo isku aroosano soomaali aan aroos ku galno soomaaliya tagteen arooskiinii xaggaasuu ka dhacay iyadoo waalidkii gabadha aysan raalli ka ahayn kadib maxaa dhacay kadib waan soo laabanay arooskeena markuu dhacay gabadhii aniga waan isku tagnay kadib waan soo laabanay gabadha reerka hooyadood iyo aabaheed ayay joogtaa ilaa hadda Eh, anigana hal cunug ayay ii haysaa hadda cunug ayay ii leedahay waxayna joogtaa reerka hooyadood iyo aabaheed maxay u joogtaa dhankii reerkii hooyadood maxaad adiga ay kuula noolaan laadahay oo hadda meeshan aad joogto waa keliga aan arko maxay kuula noolaan laadahay waxay iila noolaan lahaday waa dab ay ka dambeeyaan reerkooda reerkooda ay aniga ii diidan laakiin anayada waan is aragnaa kor waan iska aragnaa laakiin guriga hooyadeed iyo aabaheed ayay joogtaa hadda cunugina waa haysaa shaksi ahaantaada en, maxaa kugu dhacay wax jaraaxa ama wax dhibaato kusoo gaartay ma jirtaa aniga dhibaato saa'id saa'id u weyn ayaa soo gaartay maadaama aan aniga nolosheeda iyo nolosh nolol maalmeedkayga wax walba aan haysto nolosheedana aan rabo aniga ayadan aan rabno in hal gogol isla wadaagno hadda habeen iyo maalin islama joogno guriga hooyadeed iyo aabaheed ayay joogtaa korle aan iska aragnaa hay iyo sida baan isma- ah, sida baan laba qof oo yani mar walba ismutaysan karno mar walba is heli karaan yani manihin waxaad iga warantay markii aad gabadhan doonaysay inta aadan la bixin ka hor en, in mataqaanaa booliska ay kaa soo dacweeyeen oo ilaa iyo heer maxkamadaas la tagteen maxaa dhacay marka bal nooga faahfaahin naga sii reerkoodii maxkamad iyo wax walbo ay muddo shan bilood lix bilood reerkooda ayaan isku daba dhegnin maxkamad ay igeeyeen waa ay xireen haddana mar kale laba jeer saddex jeer waa ay xireen ilaa hadda maxkamadda way socotaa cunuga gabadha way haastaa wax aniga ilaa hadda meel ii saaran malo waxba waaman la-ay waxbana faraha kuma hayo shaksi ahaantaada gabadhii waa lagu diiday sababa qabiilka aad kasoo jeeda loo aanaynayo En, maxaa dareentay adiga sidee dareemaysa aniga hadda waxaan dareemayaa qof yacni waxba hadda haysan oo kale eber ah wax hadda aan haysto ma laho maadaama aniga hadda aan waxba gacanta ku hayn gabadhiina ay joogto reerka guriga hooyadeed iyo aabaheed oo la ii diiday oo haddana waxba aan gacanta ku hayninba marka ma aad iyo aad aad oga xun tahay in dhibaatada ay kugu dhacday en, iyadoo lagu aanaynayo qabiilka aad kasoo jeeday aniga wax aad iyo aad ayaan uga xumahay in qabiil iyo waxaan loo joogin laisoo bandhigo maadaama marka horeba aniga ani- aniga wax jeceyl la dhahay aan ku socday qabiil wax la dhahay kuma soconin jeceyl leenoo dhexeeya aniga gabadha jeceylna indhama wala habo waxba ma arko waxbana ma aqlo ma maqlo warka saas leen ku socday aniga wax oo hadda wax aan gacanta ku haayana ma wala habo eber eber ayaan ahay marka maxaad kula talin lahayd waxaa jiro en, lamaanayaal fara badan oo arintan adiga ku qabsatay qabsan doonto en, sababo jira awgood En, maxaad kula talin lahayd kuwa hadda israbo en, sife aysan dhibaatada hadda adiga ku qabsato aysan ay ku qabsanin darteed aniga waxaan dhihi lahaa ummadda dhalinyaro hadda yacni dadka hadda israbo waxaan dhihi lahaa marka ugu hore waa inay yacni sheeke yeeshaan oo ay marka ugu hore aad barato waalidkii gabadha reerkooda adiga reerkiina aad barto oo la isbarto labada dhinacba la isbarto sifa hadhowdi markii laissoo doono oo laisku didin oo wax walba yacni lais dhaho waan ka meel waxyaada aniga wax walba hadda inaan sii meel dhigto balaan aa subiso kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a ee dhadhaab xas aadan xasan tarax oo waraysanayay yuusuf siraad sigad oo ah nin dhalinyaro ah oo xaalad adagi ay ka qabsatay dhinaca guurka sandheere
ismaaciilow dhinacii kaalmaha suugaanta ayaynu geli doonaa hase yeeshee waxaan dhegeystayaasha xusuusinayaa in haddii la idhahdo habeenka khamiista ay sidoo kale maqli doonaan warbixino kale iyaguna ka hadlaya dhallinyaradii haybsooca ee magaalooyinka soomaalida haatanna haddaan dhinacii kaalmaha suugaanta u leexdo waa heestii baarliin iyo fanaanka cabdiqaadir juba
Thank you.
dadna intaas kaga nimaadno halkaad nagala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a gaaran ahaan barnaamijkii waa go-aankaaga haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya ee dhallinyarada
walaal magacayga waa cabdiraxmaan cabdi iidow waxaan joogaa muqdisho waxaa madaxayga ka guuxaayo in aan laba labada kun toban iyo lixda aan noqdo madaxweynaha soomaaliya si aan ubadka soomaaliyeed inta waxbarasho rabsana aan waxbarasho u abuuro inta shaqo oo wax dhamaystina aan shaqo u abuuro sidoo kale waxaa madaxayga ka guuxaya in aan abuuro xisbiyo si loogu gudbo loolanka siyaasadeed ee ku dhisan qabyaaladda
magacaygu waa yaxay soofe oo joogo kismaayo waxaa maskaxdayda ka guuxayso maadaama aan ahay nin dhalinyaro ah islamarkaana aan ahay weriye soomaaliyeed mar inaan arko soomaaliya oo nabad ah oo min raaska cafeer ilaa raaskamboni aan ku socdaalo oo aan meesha aan rabo aan si nabad ah ugu socdaalo islamarkaana aan warbixino aan kasoo tabiyo aniga oo cabsi iyo welwel midna aan qabin waxaana tiiraanyo iyo murugo igu hayso dilka iyo xadgudubyada loo geysanayo wariyaasha soomaaliyeed waad mahadsantihiin bahda v o a
waxaa la yidhaha korona ibraahim ismaaciil waxaan joogaa magaalada dooble ee gobolka jubbada hoose waxaa maskaxdayda ka guuxaya midnimo soomaaliyeed waxaa kaloo maskaxdayda ka guuxaysa dowlad soomaaliyeed oo sal ballaaran oo si rasmiga ummadda soomaaliyeed u deeqda waxaa kaloo maskaxdayda ka guuxaysa in dhalinyarada soomaaliyeed ay taa horseed ka noqoto oo inta qoryaha wadataan ee qoryaha iska dhigaan inta dibadda jirtaana inta dibadda ka timaado ee dalka gudihiisa timaado ay ka shaqayso dalka la gaarsiiyo nabad iyo horumar sinaan iyo cadaalad waxaa kaloo maskaxdayda ka guuxaya in dhalinyarada soomaaliyeed kuwa dibadda jooga kuwa dalka joogaaba ay si buuxda uga wada shaqeeyaan sidii loo heli lahaa dowlad soomaaliyeed iyaguna uga noqon lahaayeen asxaabta siyaasadeed ee dalka madax taasoo ay xataa doorashooyinka inay kusoo baxaan isku dayaan waxaa maskaxdayda si buuxda uga guuxaysa in ragga soomaaliyeed ee qoryaha wataa qoryaha inta dhigaan ay nabad doonaan
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mida dhegeystayaashada oo nala wadaagayay waxaa maskaxdooda ku jira mar kalean dib ugu noqonno dhinacii kaalmaha sugaanta waa heestii laabta igu qabo iyo fanaanada xaawakiin
Thank you.
heestaas xaawakiin haddaynu intaas kaga nimaadno haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go'aankaaga oo ku saabsan warbixin gaar ah oo ay noo hayso sahre cabdi axmed oo ku saabsan haybsooca
heebsooca ama takoor lagu sameeyo dad gaara waa mid caqabad ah oo saameyn ku yeelata nolosha isdhexgalka iyo xuquuqda dad ay u leeyihiin inay helaan wixii ay ku lahaayeen bulshooyinka ay ku dhex nool yihiin aragtida faquuqa iyo godobta ay tirsanayaan beelahan soomaaliyeed waxay isaga dhexleen jiilba jiil waxa ayna soo jirto qarniyo si aan wax badan haddaba uga ogaano daafurka barnaamijkeennaan heybsooca waxa uu yahay iyo xanuunka uu leeyahay waxaa inoo sharaxaya cismaan daahir ducaale oo ah nin muddo aad u dheer waday halganka looga hortegayo waxyeelada heebsooca khadka telefoonka ee magaalada minneabolis ayuuna iigu warramay wallaahi sahray dhib badan ayuu ku hayaa maxaanku idhaahdaa wuxuu bedelay maxaanku idhaahdaa heebsoocu wix ugu muhiimsanayd ee noloshu lahayd dadka waxaa laga xayuubiyey karaamadii iyo sharaftii bini aadanimo ee ilaahay siiyey xorriyaddii ay u dhasheen baa laga qaaday sidii dunyada ayaa loo qaybsaday sidii addoomaha ayaa loola dhaqmay dalka iyo dega dalka inay degaan ku iyo degmo ku yeeshaan ayaa waxaa laga dhigay dembi xukun iyo xilay qabtaan baa xaaraan loo arkay xeer xurquun xidid xigaal ama xiriir wanaagsan oo ay bulshada kale la yeeshaan ayaa isagana xaaraan laga dhigay ruux kasta oo la daaweysta ama ka damqada xanuunka lagu hayo ayaa isaga laftiisa lala diiriyo dibadda loo saaray ilaa dareenka bulshadu noqday in loo arko sida cudurro dilaa ah oo bahalo dadcun ah haybsoocu wuxuu noqday dulmi aan inaba dembi looga bo looga boqo daarta aakhiro iyo ilaahay dartii midna aan looga baqaynin culimo iyo caamo door nindoor iyo daciif intuba daliil daliil la-aan ayay dow ka dhigan jiritaanka heebsooca waxa ay la soo nooleed soomaalida tan iyo intii ay ummad ahaan soo dhaqmaysay xaaji muuse cabdi mire waa oday ku jira gugiisii siddeetamaad wuxuuna ii sheegay in soomaalida oo aanan xitaa noqonin dowlad madax bannaan uu la soo noolaa heebsooca isagoo shakhsiyan ay u soo wajahday siduu ii sheegay inay jiraan dhacdooyin maankiisa aanan ka go'in tan iyo yaraantiisii oo ay ka mid tahay quursi awgeed in loogu diiday xuquuqdii uu ku lahaa inuu ka helo dowladihii ugu horreeyey soomaaliya soo mara isagoo ku xanuunsanaya xilligan gobolka siyaaral washington ayuuna iiga warramay wixii uu u soo joogay ee godobta ee uu tirsanayo waxaa kalooda waxyrood baan ka soo qaaday tacwiixii soomaali ka dhaxeeyey la ii diiday weliba mas-uulkii ugu sarreeyey oo igu yidhi halkaa ka baxa daartaas laguma laguma qancin karee igu xanuun badnaan taaseti ula ila dhac madaxa laygu yidhi laysugu kaytayo saddex dusha iga fuushay magaragtay madaxa layga daqayo dhii ka soo yaac ta aniga igu xanuun badnaydi taasay ahayd wixii soomaali ka dhaxeeyey adoo keli socda oo reerkaa keli ka socda la igu diiday xilligu goormuu ahaa wuxuu ahaa sanadkii wuxuu ahaa allahuma salli calaa maxamed lixdan iyo toddobadii kun iyo sagaal boqol lixdan iyo toddobadii ahay hadda qof aan xasuusnahay aan leeyahay halkii waan isaga soo horbaxday ma jira iyadii kawdhe haye laakiin intaa ninkan aan koodin weli weligay insa lahay ninan mas-uul soomaaliya ninkaa baryaysaa nimanka halkaa agtayda fadhiya codaamadihii madaxa iska wada saaray ay dhagaysanayay hadda taa ka waran maxay ninsaw reerahaan waxa iga forasay ma ahayn ka hadalka heebsooca maadaama uu muddo aad u dheer soo jiitamayay garowshiyo badanna aysan ka bixinin bulshada laga tabanayo amaba in ay burburiyaan caadadan takoorka ah haddaba ma jiraan isxilqaam iyo yool kale oo ay higsanayaan si ay uga hortagaan dhacdooyinkan dadka u dooda ka hortaga arrimaha heebsooca khadka telefoonka ee magaalada minneabolis mar kale ayaan su-aashaasi waxa aan ku weydiiyey cismaan ducaale oo ah nin aqoon-yahana una dooda xuquuqda dadka la heebsooco sahray waxaan isku daynaa oo aan keenay oo aan conference ku keenay markii ugu dambeeyey haddaan bishii horesla soo koobo conference call ilaa shan kun oo qof ay dhegaysanayeen salaadiin fara badan oo soomaalida ka mid ah oo qeybo badan ka yimi koonfur iyo waqooyi iyo bariya galbeed maba inaan dhulka soomaalida degto dhawaa waxaan deegaanka o dhan wuu ka jiraa ujeedadeeduna waxa weeye waxaani maadaama ay dhaqan ku salaysan yihiin halkan aakhirataanka wuxuu noqon doonaa in qabaa'ilkani inta ay isu yimaadaan waxaan odaydhaqabeed baa jideeyey isagoo maana sirtiri karo baadiin kara haddii aan saare kusoo qado dadka kani waa dad soomaaliyeed waxaa jira qaar badan oo la garanayo maalinta qabaa'ilkoodii ka baxeen oo sidaa soomaalida u abtirsanaysa u abtirsanayaan oo ama reerkoodii ka taroobad ama la deeriyey ama ama ama goonida laga dhigay oo ciddoodiina og tahay laakiin dhibta jirtaa waxa weeye aniga ka aragti ahaan cidoodii iyagoo og inay qabiilka ay yihiin iyo cidda ay yihiin iyo meesha lagu xiriyo xanuunka badan ee haysta inay haddana iyaga laftooda ka baqayaan dadkaas hadday ku soo noqdaan oo iyaga soo dhex galaan in iyaga laftoodaba la dayno iyaga laftooda lagu daro dadka kan sababta waxay dadkan meesha la gaartaa waxay tahay meel aad iyo aad u fog marka waxa ujeedada ugu weyn aan doonayno oo aan soomaali nin kastoo aqoon leh nin kastoo madaxa nin kastoo mas-uula nin kastoo adduun ilahay xoolo siiyey aanu ka doonaynaa waxay tahay war dagaalkaasi waa dagaal u baahan in dad ilaahay loo galo waa dagaal aan doonayno dad inaan u helno ciidan maxaanu ciidanka u doonaynaa in inta wax la isweydiiyo dadkan horta marka la isweydiiyo taariikhdooda labaar dadkana wacayo dadkana soomaali ma yihiin haddii lagu qanciyo soomaali ma yihiin in siday bulshada ugu soo noqon lahayen xaqooda ugu heli lahaayeen laga shaqeeyo waxaan isku daynaa cid kastoo awood lo aan filayno waryaa nagu nagu kaalmayn kara inaan shurweyne qabano waryaa qarash ka qayb qaadan kara waryaa aqoon nagu siyaadin kara odayaasha waxaan u ururinaynaayo in badan aan u urursanay oo tala badan aanu ka siinay waxaan idinkaas radhig u ah idinkaana jideeyey see looga bixi karaa gacad ma ka geysan kartaan annagaa dagaalka maanta wadne alxamdulilahi rabbilcaalamiin in badan baan waxaan ka haynaa haa iyo guddoon waxaase igula yaab badnaa sahray salaadiin badan oo ilaa dhowr iyo labaatana oo qabaa'ilka ugu waaweyn soomaalida sheegtayna waaweyn yihiin ayaa ayaa ku jiray laynka qoladaatan reer jabuuti ama qoladan ciisahab haddii anaba ku dhufto suldaan ka mid ayaa la soo geliyay laynka waxaan umaynaya waa dadka aan saldamadooda weli fafakhminaya oo iyagu weli saldano hal suldaan keliya ku egay manumaynaya marka markay badatay sul- annaga waxaana deegaankanaga waa ku yar yihiin buuri laakiin haddii aad doonaysaan in xal loo helo oo arrinta dawadeeda la helo annagaa gogashii dhigayna diyaar ma u yihiin salaadiinta soomaalida ay kasoo qayb galaan rajo fiican bayna gelisay arrintaasi waxaan u baahanay cid u gunta oo arrintaasi waa arrin u baahan ficil hadal waxba ma taraayo heebsoocu waxa uu dadkan ka moosay kaalintii ay bulshada kaga jireen xagga shaqooyinka meelaha qaarkood waxaana jira shaqooyin si gaara iyaga loogu yaqaano oo loogu tago oo aysan dadka kale qaban ama ay u arkaan meel ka dhac haddii ay iyagu sameeyaan somalilan waxa ay leeyihiin dadka la heeb sooco shaqooyin aysan dadka kale qaban jiilna jiil uu ka dhexlo shaqooyinkaasi waxaa ka mida timajarayaasha tumista biraha iyo samaynta kabaha haatanna waxa ay leeyihiin timajarayaashaasi urur u gaara oo iyaga mideeya deeq daahir faarax waa guddoomiyaha ururkaasi ra-iislayaasha magaalada hargeysa waxa uuna ka hadlayaa waxa ku sababay abuuritaanka midoogan inay sameeyaan dad badan oo ka tirsan dadkan xirfadan gaarka u leh dhaqanka u lehi inay waxa weeyaan xirfadoodii ayna hora horumar balaadhan una ka jirin inta badan taas oo waxa weeyaan ay ugu wacan tahay taas waxa weya ayna helin gargaarka qaramada midoobey oo kale oo horumar waxa la yidhahda ayna jirin dhinacyada caafimaadka ha noqoto dhinacyada waxbarashada ha noqoto taas oo waxa weeyaan markii hore waxaa jiri jiray ra-iislayaal yar oo kooban waxayna kasoo bilowdeen ra-iislayaashani ilaa kun sagaal boqol koob iyo afartankii ayay bilowdeen taas oo waxa weeyaan dawladda ingiriiska ee berigaa jirtay bayoratiga ay siisay ra-iislayaasha sidii balada u kubcin lahayd dhaqaalahooda iyo waxa weya waxqabashadooda shan iyo labaatan ra-iis ayay ka samaysay caasimada hargeysa taasoo waxa weeyaan ay u aragtay inay xirfadan ay tahay mid lafa dhabar bulshadan u ah iyo bulshada ushaqeynaysa intaba kabacdi imika waxaa soo bilowday waxa weeyaan dad doonaya in xirfadan ay kala baxaan dadkii muwaadiniinta ahayd shaqooyinkan ay leeyihiin oo dad ijaanib ah oo wadanka haatan kusoo qulqulay taasoo waxa weeyaan ay kala kulmeen dadkani dhibaatooyin badan oo dhaqaalahoogii burbur ay waxa weya ay galeen dawlad walba waxay eegtaa kobaca dhaqaale iyo dadka oo xirfadan lehi iyo dadka waxa weya wixii laga heli lahaa ina ay sare ay u qaado taasoo waxa weya ayna jirin wax dawladda xaggeeda xitaa wax bayority list waxa weya ay siinaysa ra-iislayaashan amba xirfadlayaasha sida kaboolayaasha sida tumaalada oo kale inayna waxa weya waxba ayna ka siinin horumarkooga haba yaraatee beelahan oo wax ka dega dhammaanba dhulka soomaalida ka sokow caqabadaha xagga isdhexgalka bulshada iyo guurka oo aysan ula sinayn dadka kale ee kasoo jeeda beelaha iyaga dulma ee soomaalida ah ayaa haddana si taasi la mida siyaasadda ay ka mid tahay meelaha ay ka sheeganayaan in lagu xaqiray xuquuqdooda cabdiraxmaan colaad sandheere waa guddoomiyaha beelaha laheeb sooco ee dalka norway waxa uu badi ka hadlaa arrimaha siyaasadda waxaan khadka telefoonka ee dalkaasi isna ku weydiiyey kaalinta siyaasadda soomaalida ay ka helaan su-aasha ay weydiisay waa su-aal qalbigayga muddo badan ka guuxaysay oo golo walba oo aan soomaalida aan shir ka qayb galana aan ka hadlo dadkan dulman soomaalidu waxay yidhahdaan beelaha la hayb soocay ama beelaha laga tirada badan yahay cid naga tira badan ma jirto oo cidna tirisa ma jirto cidna hayb socdayna ma jirto cid walba hayb bay leedahay waa beelaha dulman aniga sidaan u dhigayo beelahan dulman dhibaatada ay dhinaca siyaasadda ku qabaan waxaa weeye saaxaddii siyaasadda oo dhan oo soomaaliya from somaliland ileen koonfurta ayaa laga saaray su-aashaas haddaan saas kaaga jawaabo En markaad eegto laakiin golaha wasiirada qaar ka mida oo lagu soo daro xildhibaanada oo xubno ay ku leeyihiin ee kasokow habka man- maamul goboleedyada oo aanan hubin in badan oo ka mida laakiin markaad eegto dowladda dhexe soo kuraas iyo codod kuma laha haa way ku leeyihiin kuraas iyo codod laakiin su-aasha waxaa weeye kuraasi ay ku leeyihiin maxay tahay dowladda dhexe ama dowladaha dowlad goboleedyada soomaalida eh, maadaama soomaaliya ay noqotay dowlad federaal ah dowladaha dowladda dhexe iyo dowladaha federaalka oo hoos yimaada n ma wax ay ku tashteen oo ay go-aan ku gaareen oo baarlamaanka ay soo mariyeen baa in ay qolo walba ay noogu maca noo- noogu magacaabayaan golaha wasiirada Een, wasaaradaha waa badan yihiin maxaana dul saaray wasaaradda haweenka maxaana dul saaray muqdisho oo kale haddii la yidhaahdo soomaaliya oo kale dowladda dhexe Een, sidii dowladdan dhexe ay u dhalatay waxaa noo soo maray laba wasiir oo buuxa ayaa noo soo maray labada wasiirba hal kursi ayay isku bedeleen haddaan ka hadlo dhinaca puntland laba wasiir ku-xigeen ayaa noo soo maray sidii dowladdii farool ay u dhalatay ilaa dowladda cabdiweli gaas labadana labada wasiir ku-xigeenna waxaa loo magacaabay ama la fariisiyey hal kursi oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka mana laga mamnuucay maxaa noo diiday wasaaradaha caadiga ah waxaan qiyaasayaa marka waa yasmo weli meesha ku jirta oo aan dhammaanin doorka ay ka ciyaaraan wacyigelinta iyo ka hortegista arrinkan abwaano badan ayaa waxay uga hadleen suugaan dhaxalgala waana mid muuqata inkastoo aanan looga gudbin dhibaatadii oo ay weli taagan tahay cusmaan ducaale wuxuu mar kale noo marinayaa mid ka mid a gabayada uu ka curiyey waxqabadka dadkan ay leeyihiin iyo sida loo dhibaateynayo saray maansaan ubixidhaa hadduu dayn kugu raabiydyada waa la baxsan dulku neeflaha aadni qofka uu derejeeyey derbiga taalla xasuusa daabaday u dhisaan waa daryaal qofka keena wax wax dadkiisu aayo inana waa dad ciyaable ruuxaasaynu duraa dhammaanteen ka didnaa dhaqankeenu iyo diinta kuwa aan dir wadaagno birta duban xadiidka nimankii dildilaacshay mididaa budimo hubka la isku difaaciyo ka sameeye dugaan isku doobaca weel kuwii daabaca keenay inta andun xariira iyo dawaar aan la oqoonin mara duudka la seeray dawaan aan laqonin kuwii daabaca keenay dareyskii dhuug ahaa iyo ka sameeyey dambiil doctoorka maanta hortiina dabiibkeenna ahaa qofka uu dakar gaadho kan laftiisu dillaacdo dalqada cunaha iyo midka doogu ku taalo uma sii dihan weyda sunno diiniya weyda ayarta la gudayo dul ahaan cudur oo dhan daweynaya bukaanka baa dadaalkayna fareen iyo farsamadii lagu derisho lagu daabqasho nasabkood ku dufay un weeyaan dabataa dalka qayb kuma leh baa jilba jir u dardaarmo nasabkood ku- jilba jir u dardaa- u dardaarmo dariiq bay noqotay xumaantaa qof ka diira uu ka diigahanayo diigay may diiday maynu lahayna qiil baa loo dedeyaayay bulshadu daalansanaa oo dabeecad xunaa oo damiirkeedu yaraa si lamida dulmiga ay ka sheegteen beelahan la heybsooca xagga siyaasadda ayay dhinacyada fursadaha shaqada iyo waxbarashada uga liitaan mar kale waa kan guddoomiyaha beelaha la heybsooca ee dalka norway cabdiraxmaan colaad sandheere Een, waa mahadsantahay sahra arrinta bulshada een, waxaan kasoo qaadanayaa hal arrin keliya waa halka arrin oo waxbarashada anu kama hadlo guur iyo kama hadlo halka arrin oo waxbarashada markii aan ka hadlo een, dhibaato weyn ayaanu ku qabnaa qabiil walba ama gobol walba wuxuu samaystay iskool u qaasa awood aan ku samaysana iyo tabar aan ku samaysana ma lihin dadka iyagana muwaafaqo ay ku wada samaystaan ma leh midaas waxaa soo dheer een, dowladdii ku-maalgaarka ahayd waxay soo saxiixeen turkiya kasoo saxiixeen scholarship in la siinayo ardayda soomaalida ah een, waxay direen arday ayay direen ay turkiya u direen Een, dowladda ku-meel gaarkeed madaxdii iyo wixii maamulayey iyo xildhibaanadii iyo kulli ma waxay garan waayeen hal wiil ama hal gabar oo beelaha lahayb sooca ah ayagoo ilaahay xaggooda xataa uga baqaya inay ku daraan waa laga soo gudbay dowladdan hadda federaalka ah ayaa haddana contractiga sidii usii waday maxay ahayd waxbarashada scholarshipkii intaasoo kun oo arday ayay direen tiradooda waanu haynaa Een, bal ha la weydiiyo wasaaradda tacliinta hal ruux ee beelaha lahayb sooco inuu ku jiro ma waxaa loo waayay hal gabar ama hal wiil oo u qalma oo imtixaanka fadhiisan kara oo ku guulaysan kara imtixaankaas waxbarashada waxaa laga laxa jeclaystay ayaan leeyahay deeqdii waxbarashada waana nabsi soo bixi doona nabsiga hadda dagaalada kusoo baxay oo kale ah kuwa ay direen ay xaqdarrada ku direen iyagoon waxba baran inay waddan kusoo laabanayaan ayaan hubaa waayo labadii xa- xalaash xaaraanta ku heshiisa xalaasha ayay ku dagaalamaan waxaan ka codsanayaa dowladda federaalka ah dowlad goboleedyada madaxdooda kulli waxaan ka codsanayaa in ay dib u fiiriyaan ay dadkan dhinaca waxbarashada markay scholarship helaan ay calal agal hal ama laba ay ku daraan iyagoo alla xaggiis ka baqaya haddaba xanuunka ay ku hayso dadka la heeb sooco dhibaatadan muggeedu waa mid intee la eg mar kale cusmaan ducaale haybsoocu wuxuu noqday dulmi aan inaba dembi looga bo looga boqo daarta aakhiro iyo ilaahay dartii midna aan looga baqaynin waaya culimo iyo caamo door nindoor iyo daciif intuba daliil daliil la-aan ayay dow ka dhigan maryan mursal ciise waa fanaanad si weyn looga yaqaano bulshada soomaaliyeed dhexdeeda iyada oo ku sugan magaalada london ee carriga ingiriiska waxa aan weydiiyey haddii ay jiraan wax un ay kaga hortegayaan tacadiyada noocaana oo ay fanaaniintu wada qabteen fanaanad soomaaliyeed baan ahay macnaha ee dadkayga soomaaliyeed nooc kastoo ay yihiin way i jecel yihiin qabiil laigu cunsuriyey qofkii malaha isqariya dee aniga naag madhibaanaan ahaan dhahaa waa laigu jecel yahay qabiilkayga magacayga anigu fanaanadu iigu qoran yahay soomaali oo dhan baana iigu jecel Waxa dadka la cunsuriyeeyey waxa weeyaan umalaynaya dadka isqariya oo qolooyinka kala sheegta waa tahay Een, marka haddii aad tihiin laakiin fanki wax walboo dhibaato leh waad ka hadashaan ma jiraan een, hab aad arrintan tacadiga ee dhibaatada leh ee haddayba jiraan dad fanaaniinta adiga aad ka mid tahay ah ama abwaano ah oo sameeyey ama sameynayaba ka hortag arrintaana maya wallaahi ma jiraan baan u malaynayaa weli ma aanan arkin wax sameeyeyna aniga laftigaygu inaan lugta la galo oo qabiil hadda aniga oo ba qabiil ka weynaaday oo fanaanad soomaaliyeed ah inaan xataa anigu lugta la gala ma jecla qabiil hadeerta ama aan u hadlo ama aan u heeso laakiin haddii ay maxaa la yidhaahaa sida somaliland puntland eh, soomaaliya sidaasoo kaleeto oo gobolada hadda la kala googoostay gobol hadday sidaasoo kaleeto iyagu ay leeyihiin ay jidho sida soomaalida inta ugu taga aan ugu heesaa inta ugu taga aan ugu soo heesi lahaa laakiin gobol ay leeyihiin malaha soomaalida kale ay la nool yihiin marka that is why aniguna soomaali oo dhan ah aniga aan u wada heesaa aan u sinahay qabiil iyo cunsuriyad oo aniga maxa aniga magacaygii baan ba- banaanka la taagnahay iyo qabiilkayga oo aan ku faraxsanahay marka maba arkinba wax soomaali oo dhan baan hooyo u ahay waad arag marka waxaad iiga warantaa bal caqabadda arrintan ay leedahay maxaad iiga sheegi kartaa wallaahi de anigu ayaantii marmar baan dacayad iyo qosol dadka anoo uga qoslinayo aan sheeko sheegaa masaajidka cayaarta gadaay oo kale sheekadii aan keenay ha waa garta waxa waaye marka sheekooyinkaas oo kale macnaha waxaan ku gogaabinaya gaalaa maanta la ogol yahay oo ay naag walba ku faanaysaa leeda gabadhaydii waxaa guursaday jamaican gabadhaydii waxaa guursaday nin maxaa la yidhaahaa esana nigerian gabadhaydii kan gabadhaydii ingiriis ma garatay raggii oo soomaalida ahaa oo ku diinta ah oo ku dhaqanka ahaana waa midgaan baa la leeyahay sheekadaasaan xoogaa ka xumaaday marka masaajid ayaa maxaa la yidhaahaa xataa Ha.
inta uu odagiyoo dhahaya gabadhaha layga guursado xataa shiinaha ahaado ayaa maxaa la yidhaha wiil eh, san dheer oo qurux badan oo soomaaliyeed oo four point five laakiin lagu sheegay Ha.
ayaa intuu gacanta istaagay ayuu yidhi adeer anaa guursanaya waad la socotaa sheekada dee Hay.
markaasuu dhugtay mise waa mid deriskooda oo point five ah markaas intuu ka jeestay waryaa gabadha ma maalaha ma hadashiin oo gabadha iga guurs markaas buu wuxuu yidhi Hmm.
eh, adeer aniga miyaadan maqlayn anaa kula hadlay intuu dhugtuu yidhi masaajidka cayaarta ka daa marka waxyaalahaas badan oo aan arkay ay jiraan Mhm.
gabdho maxaa la yidhaahaa intay gaala guursatay laleeyahay laakiin wuu u muslimay war beena kuwa muslimka ama aragtiin oo walaalihiin oo idinku dhaqanka idinku diinta ah sheekadaas oo xooga aan ka xanaaqay way jidhay marka laakiin aniga waxa waaye wallaahi uma arko ma aragtay qofku hadduuba qabiilkiisa uu barood ku yahay uu ku faraxsan yahay uu ku faanayo aniga ma qaba xataa in lagu caayi lahaa waayahay maryan mursal bal waxaad iiga warantaa sheekada masaajidka ciyaarta ka daa youtubeyada ayaa aad looga daawadaayo dadku way jecel yihiin aadaa loogu qoslaa marka Aye, aye.
ma- shaaciro keliya oo adiga aad samaysay mase waa sheeko dhab oo jirta may wallaahi shaaciro aniga aan sameeyey weeye oo aan arkay de habeen walba aroos baan ka tumaa maxaa la yidhaha gabar qurux badan oo soomaaliyeed oo jumaican guursanayo gabar qurux badan oo soomaaliyeed oo nin afrikaana guursana marka calooshii ay hurtay marka wallaahi bilaahi tallaahi inkastoo ay jiraan tabasho fara badan oo ay qabaan dadkan oo iyagu qudhoodu kasoo kala jeeda beelo kala duwan deggan meelo kala fog leh xirfado kala gaara ayaa haddana waxaa jira kuwo iyagu sheegay inay jiraan waxqabad ay la sameeyeen maamulada deegaanada ay joogaan oo qaarkood caawiyey guddoomiyaha magaalada hargeysa oo ay ku nool yihiin xaafadaheeda mid ka mida dadka la heeb sooco kaalinna ka geysta waxqabadka bulshada waxa ay mar kale sheegeen iskaashatada ra-iislayaasha hargeysa inay jiraan gacan weyn oo ay ka helaan maayarka magaaladaasi wanka keliya ee aan bogaadinayno inuu wax nala qabtay amba waxa weeyaan uu saani noo socodsiiyey hawshayada waa maayarka caasimadda hargeysa taas oo aan ku maamuusasano bila sharaf inaanu ku ku siino sidoo iskaashatada waxa weeyaan uu wuxuu la qabtay amba waxa weeyaan uu la garab taagay isaga iyo qaybta fayadhowrka ee ca- ee een, dowladda hoose ee hargeysa si fiican ayay ula shaqeeyaan iskaashatada weyne hagarkeeduna aad iyo aad bu waxa weeyaan ayuu u qurux badan yahay waxaana ka muuqda iskaashatada waxa weeyaan sifaalo aad iyo aad istaqbal waxa weeyaan u leh contribution baanu ka ururinaa ilaa in tiimka ay jirtay iskaashatada waxa aanu sameynay in ay waxa weeyaan sideetan raisle ay gaadhsiiso agabka gacanta taasoo waxa weeyaan ayna heli jirin awal hore iyagu sidii loo horumarnaa waxa weeyaan qalabka gacanta oo imika matel waxa weeyaan hay-adahoo kale ama samafalka oo kale waxa weeyaan dee qayb dhan oo waxaanu ka nahay anigu waxa weeyaan sanitationka waxa weeyaan buuxinaya ra-iislayaasha taasoo waxa weeya ayna waxa weeyaan dawladdu waxa weeya wax policy ayna ka lahaynba ra-iislayaashan ba daqaabkii waxa weeyaan qaybta ay u kabcin lahayd hadda caafimaadkooda iyo waxa weeyaan iyo waxbarashadooda cidda qaybta waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada waanu la xiriirnay wasaaradda caafimaadka waanu la xiriirnay ilaa alaana waxa weeyaan wax jawaaba oo waanu ka haynaa haba yaraatee waxa weeyaan ma jirto beelaha sida gaarka ah loo heebsooco waxaa qaarkood ay ka tabanayaan beelihii ay la noolaayeen ama ay ka dhasheen ay beri iyagu duway tacaddi ay aaminsan yihiin in boogtiisa badi ay dhayi karaan kuwii sababta u ahaa waxayna doonayaan intaasi dhiggeeda hadda ay sameeyaan hogaamiyaasha dhaqanka beelaha wax heebsooca ka noqosho xeerkii ay horay u gooyeen iyo garooshiye ay ka bixiyaan waxaase xusud mudan dalalka qurbaha oo ay ku nool yihiin soomaali aad u tiro badan inay ka mid tahay meelaha da'yartu aysan badi wakhtigan u eegin isdhexgalka bulshada iyo weliba cidda ay ka guursanayaan mid la quursado iyo mid wax quursado toonna waxaana taasi ay keentay xilliyada qaarkood in waalidiinta iyo dhallaanka halkan ku dhashay ama ku kora ee ku kala aragti duwanaadaan aas aaska reerahooda marka ay yeelanayaan walow ay taasi jirtana haddana waxaa dhinaca kala jira dad aanan iyagu dan u gelin guurkooda ama cidda ay dhallaankooda guursadaan maadaama inta badan dhaqamadaasi looga soo tegay waddankii guursiga ajaanibta kala duwan ee aan asal ahaan aqoonta loo lahayn halka ay ka soo jeedaanna halkan lala haasaaweeyo ama gayaan laga doonto
aad iyo aad bay umahadsan tahay saare cabdi axmed oo barnaamijkaasi gaarkaa ku saabsan haybsooca inoo soo gudbisay halkaad ka dhagaysanayseena waa idaacadda v o a barnaamijkuna waa barnaamijkii waa go-aankaaga haatan ismaaciil xuseen farjaro stuudiya igu weheliya aan ka codsado wararkii caalamka kuwoodii ugu door karoonaa mid iyo laba ismaaciil mahadsanid maxamed dowladda indonesiya ayaa qabatay doon kale oo ay la socdeen muhaajiriin ka yimi dalka burma iyada oo saraakiisha dalalka koonfur bari eshiya ay wadaan halgan ay kula tacaalayaan kumanaan muslimiinta qowmiyadda rohingaha oo ay u muuqato in dadka sida sharci darrada wax u tahriibiya ay uga dhaqaaqayaan badaha xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka john kerry ayaa maanta oo salaaso ah waxa uu kulan la yeeshay madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin waa booqashadii ugu horreysay ee mudane kerry uu ku tago dalka ruushka tan iyo intii uu labada dal madmadowg soo kala dhex galay xidhiidhkooda ugu yaraan afar iyo labaatan qof ayaa ku dhintay dhulgariir xooggan oo mar kale ku dhuftay dalka nebaal maanta oo salaaso ah kaasoo gelgelay dalkaasi oo weli la tacaalaya burburkii ka dhashay dhulgariirkii hore ee laba toddobaad in ka yar ka hor ka dhacay maxmed
aad iyo aad baad santa ismaaciil oo nala socodsiinayey wararkaasi caalamka kuwoodii ugu door karoonaa waxaan filayaa dee barnaamij xiisalena qaybtii hore ayaynu kusoo hadal qaadno waxa aad weli maskaxdeeda igu sii jirta masaajka ciyaarta ka daaya waa gartay maryam nusal baa si fiican u sharaxday
waayadanba aad baa loogu dhegeystaa waxayna halhays wayna noqoto dad badan inay maahmaax taa imika isu bedesho dad badan baa erey bixinta aad u qaata markay wax garan waayaan oo yidhahdaan hebelow masaajka ciyaarta ka daa wallaahi dee noloshii o dhan ba imika waxay noqotayba hebelow masaajka ciyaarta ka daa marka dadka dhinacii waxyaabaha loo yaqaano serious inay noqdaan oo kale waxyaabaha ay run ka noqdaan ayaa yaraatay marka marka macno badanna way dabcan wax badanna way tarjumaysaa oo muuqaalka ay say maryan uga sheekayso qofku markuu dhegaysto ereygaasi in badan kama go-ayo waa runtaa weeyaan waa sheekadu masaajka ciyaarkata wey haatana dhinacii kaalmaha sugaantan ku noqonaynaa aan soo qabto heesay qaada fanaanada faaduma haryaan
muqdishaan u xiisee heesta ay qaado faadumo haryaan waxay gebageba u tahay barnaamijkii waa go'aankaaga oo ay caawa idinla socodsiinayeen maxamed cabdi sandheere iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar tan iyo intayn idaacadda subaxnimo ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.